kaa waxa uu gogoldhac u yahay xiriirka ama wadahadalka la filaya bisha februaayo wixii ka dambeeyay inay ka bilowdaan oo raba xal waare in looga helo xiriirka soomaaliya iyo etoobiya gaar ahaan sidii etoobiya ay ku heleen marinbadeed iyadoo la ixtiraamayo xudnimada madax banaanida wadajirka soomaaliya ee sidoo kalena is-afgarad laga gaarayo qaabka ganacsi ee etoobiya u isticmaali karta marinbadeedkaas marka taas sidii wadahadalkaas markuu udhici lahaa dee waxaa lagu soo heshiiyey ankara ko iyo tobanka december in arintan isafgarad laga gaaro marka tallaabadii ugu horreysa waxay ahayd in bal labada wadan ay xiriirkoodii ay soo celiyaan ay xoojiyaan sidoo kalena ay ka wada hadlaan qaabkii farsame ee hawshaas loo bilaabi lahaa wuxuu kusoo beegmay tegidda addis ababa iyadoo dowladdu ethoobiya maarata ciidankeeda doortuwan cambaaraysay addis ababa way ka jawaabtay waxaad mooday in arinta gobolka weli gaar ahaan jubbaland oo kale labada dowladood ay isku tuurtuurayaan siduu u saameyn doonaa runtii qarsoodi ma aha khilaafka u dhexeeya muqdisho iyo kismaayo inuu weli taagan yahay ama jubbaland iyo dowladda federaalk inuu weli taagan yahay sidoo kalena etoobiya ay daraf ka tahay arintaas marka taa wax qarsoodi ma aha balse laakiin waxaa mar walba way iska dhacaan marka laba wadan uu xiriirkooda uu xumaado inuu soo hagaago isla markiiba hal mar waa badana ma dhacdo way imaanayaan arrimo badan oo xagardaacina oo khatar gelin kara hataa marmarka qaarkood ama inay istaagaan ama inayba burburaan wadahadalladii iyo dadaaladii lagu waday marka waxaan rajaynayaa in dowladda soomaaliya iyo etoobiya ay maarayn doonaan in ay arintii ay ku ballameen in wadahadalka laga galo heshiis laga gaaro arrimahan marinbadeedka ay qayb tahay sidoo kale waxaan dowladda soomaaliya looga maarmin gaar ahaan dowladda federaalka inay ayadana xiriirka iyo wada shaqaynta iyo kalsoonida soo celiso dowlad goboleedyada sababtoo ah inta dad soomaaliya iskhilaafsan yihiin wadamada dee shisheeyaha waxaa suuragala inay ka faa'idaystaan fursaddaas marka siday dowladdu u qanci doontaa ethoobiya oo saameyn kula jubbaland ethoobiya oo loo arko inay garab tahay in haddana heshiisyo waaweyn oo mustaqbalka soomaalida saameyn ku leh gaarinta badda siduu usii socon karaa wadahadalka runtii waa de waa laisku qasban yahay etoobiya ma guureysa annagana ma guureyna wadaba laba wadan oo darisaa nahay annaga ayaa marka waxaana laga rabaa laba dowladda federaalka gaar ahaan laba dhinac dhinacna inay kala heshide dadka soomaaliyeed ee keenaya inay fursad etoobiya u hesho inay arrimeeda soo fargeliso sidoo kale annaga qaybta kale waxay tahay inaan laftigeena amnigeena suganno oo aan keeni karto inaan ka maarno baahida aan u qabno ciidan etoobiyaan inay joogaan iyo midda saddexaad oo ah inaan laftigeeda etoobiya aan aan isku qasbannahay maadaama aan darisnahay inaan wada ganacsanno oo dekadaheenna ay ka faa'idaystaan ayagana suuqooda aan ka faa'idaysano
dadka siyaasadda falanqeey waxay qabaan arrinta gobolka marka la fiiriyo masar eritrea soomaaliya dhowaan waatii casmar wax lagu gaaray heshiis kale ka dambeeyo laleeyahay u danayn maayo dowladahaasi siday dowladdu isku wadi kartaa dhinacyadan gobolka ku loolamay markay timaado khilaafada siyaasadeed runtii mar walba alliansyadu way abuurmaan oo dee hadda ka hor waxaa jira laba kun iyo siddeed tobankii in soomaaliya iyo etoobiya eritrea heshiis gooni ay galeen qayb kamaysan ahayn wadamada masarna qayb kamaysan jabuutina qayb kamahayn haddana sidii xiriirkaas la rabo uma uma shaqeyn oo maanta waa ognahay eritrea iyo etoobiyana iskuma ficno soomaaliya iyo etoobiyana iskuma ficno marka horta alliansyada way guurguuraan oo dee maslaxadaha markaas ayay ku salaysan tahay marse soomaaliya way u baahan tahay in etoobiya ay la shaqaysato waadaaba ay tahay daris wanaag uu ka dhexeeyo ee ganacsin uu dhex maro sidoo kale masar waa wadan taariikh dheer soomaaliya iyo saaxiibtinimada ka dhexaysay dee wixii ayaga u gooniana way ka wada shaqeyn karaan marka annaga waxaan u baahannahay in aan labadaas dhinacba sidii aan mid walba xiriir gooni ah ee aan u samaysan lahayn oo aan isku dheelitiri lahayn waxaa sheegtay arrinta dowlad goboleedyada khilaafkooda inuusan u danayneyn dowladaha dariska maxaa la gudboon dowladda madaxweyne xasan waxaa isku qasban madashii in la soo celiyo dowladda dhexe dowlad goboleeda in laisku raadiyo sababtoo ah ma ah oo keliya in ay saameyn ku yeelanaysaa arrimaha dibadda keliya waxay saameyn ku yeelanaysaa dagaalankii al-shabaab waxay saameyn ku yeelanaysaa dowladhiskii waxay saameyn ku yeelanaysaa rajooyinka laga qabay in canshuuraha la mideeyo miisaaniyadda la mideeyo adeegyada la ballaariyo maanaa waxyaabo fara badan oo laga rabay madasha inay go-aan ka gaaraan dhammaynta arrimihii dastuurka ahaa arrimihii laisku hayay khilaafaadka siyaasiga waaweyn ama siri in go-aan la gaaro so marka mar walba waa lagu qasban yahay in dowladda federaalka ay dhammayso khilaafaadka kala dhexay dowlad goboleedeeda